munaasabad la kada afura iyo ololo talaalka dabeela kaas oo la deersii doona dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland walibana muhiimagaya talaalka bulshada munaasabadiya weybaa ku qeyb galay madaxda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba marti sharaf kale shaqaalo iyo weliba lasii doonee tababar iyo weliba wacigelin ka saabsan sioo talaalka aan deersii lahayeen bulshada dantiir madax horumarinta caafimaadka gobolka jubbada hoose cabdiraxmaan maxamed nuuriye iyo weliba uusu ku warbiyey talaalka muhiimada uusaleeyo degmooyinka lagu bilaabo doono iyo weliba anta bulshaee ku faa'iidaysada korta
waxaa dhammaan deegaanada jubbaland ka bilowday talaalkii boolyada nooca talaalkan oo ah nooc cusub oo muxuu ahaaye wadanka markiisii ugu horeysay laga qabtaa oo loo yaqaano n o b v novel oral bolio vaccine waxaan ku daafurnay magaalada kismaayo oo caasimada kumeelgaarka ee maamul goboleedka jubbaland sidoo kalena wuxuu ka wada furmay dhammaan degmooyinka muxuu ahaay jubbaland qeybta loowa jubbahaato ama degmada dobley afmadow gado dhammaan degmooyinka muxuu ahaay gobolka maamulka jubbaland oo dhan talaalkan oo wax badan muxuu ahaay ka tari doona baahida caafimaadka ee deegaankeena waxaan ognahay boolyada inay tahay xanuun xun oo aanan kiyuur lahayn oo ilmaha naafeynaysa wuxuuna ka mid yahay tallaaladii tirada badnaa ee soo jiitamayey ee lagu ciribtireeyey ama lagu baabi'inayey cudurka muxuu ahaay loo yaqaano bolio ama dabaysha sida qofba u yaqaano waxaa alxamdulilaah in maanta aanu daafurnay dhammaan deegaanada o dhanna uu ka daafurmay wuuna socon doona haddii aan la idmo muddo toddobaad ah muddada toddobaadka ahna bulshada muxuu ahaaye maamulka jubbalandna ay ka faa'iidaysan doonaan sidii loogu talagalayna sida ilaahay ka rajeynayno oo u qabsoomi doono haddii aan la yidhaahdo waxaan muxuu ahaaye bulshada farayaa inay la shaqeeyaan dhammaan shaqaalaha caafimaadka muxuu ahaaye ka howlgelaya barnaamijkan waxaa barnaamijkan si toosa muxuu ahaaye u qabanaysa oo muxuu ahaaye furtay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka jubbaland iyadoo kaashanaysa hay-adaha kala duwan ee ka shaqeynayay ha ahaato unicef iyo w h o waxaan mar labaad aan muxuu ahaaye boorinayaa in laga faa'iidaysto caruurta iyo looga faa'iideeyo waalidkuna ay muxuu ahaaye garowsadaan dhibaatada ee leedahay cudurka dabaysha iyo faa'iidada uu leeyahay muxuu ahaye vacsiinka ama talaalka oo ah inuu ka hortegi doono haddii rabbi idmo xanuunkaas dabaysha ah aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah